maamul goboleedka puntland ayaa maanta amray in la xidha saddex idaacadood oo ka howlgala gudaha deegaanada puntland idaacadahan oo kale ah redio daljir codka nabadda iyo redio one nation ayaa waxaa maanta loo geeyey warqad ka timi wasaaradda warfaafinta ee puntland iyo taliska booliiska taasoo faraysay inay joojiyaan shaqooyinka warbaahineed laga bilaabo maanta saacaddu markay ahayd labiyo tobankii duhurnimo ee afrikada bari maamul goleedka puntland ayaa idaacadahan ku eedeeyey inay jibiyeen camar hore loo soo saaray oo sheegayay inay joojiyaan baahinta idaacado kale oo sii mara saddexdan idaacadood haddaba goodhoweyd ayaan qadka telefoonka ee magaalada boosaaso waxaan kula xidhiidhay faadumo yuusuf saciid oo ah agaasimaha redio one nation waxaanan marka hore weydiiyey bal inay faahfaahiso xiritaanka idaacadahan la xidhay abaar labiiyo tobankii duhurnimo oo warbaahinta ama warbaahin ay baahintoodii labaad dib hawada ugu soo laabteen ayaa waxaa noo yimi anoo kaala hadlaya idaacadda waneshin ee boosaaso maamulkeedana ah taliyaha qeybta booliiska ee gobolka bari kadib wuxuu uu waday waraaq ay ku lifaaqan yihiin ama laba qoraal ka kooban taasi oo ay waraaqda ee koowaad ku saxeexan yahay taliyaha ciidanka booliiska puntland maxamed saciid maxamed taqanab iyo sidoo kale waraaqda labaad uu ku saxiixnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland maxamuud caydi dirir waxaana ku qornaa xiritaanka warbaahinaha one nation radio sidoo kale idaacadda delgir radio iyo idaacadda codka nabadda faaduma marka maxay tahay bay leeyihiin maamul goboleedka puntland sababaha idaacadahan loo xiray runtii sidaan kuu sheegay colombo labiiyo tobankii maalinteydii labaad markaan hawada soo gallay uneshin ayaa noo yimid taliyaha qeybta booliiska ee gobolka bari kadib wuxuu noo keenay waraaqdan labada lifaaq ka kooban wuxuuna noo sheegay waraaq idaacaddu inay xiran tahay ma jiraan wax warar hore oo ku aadana xiritaanka idaacadda hase ahaatee markii baan ku argagaxnay arrintaasi waraaqdana waxaa ku qoran inaan idaacadahan lagu eedeynayo inay qodobada qaarkood ay hore u jebiyeen sida qodobka afar iyo tobnaad iyo farqadiisa labaad taasi oo xorriyada xorriyadka qowlka warbaahinta waxaa kaloo ku qornaa warbaahina aan sii deyno oo aan bahwadaagnahay ama warbaahinteena sii dhex mara sida warbaahinta barkulan oo ku taala bariga africa warbaahin kale oo iyana program hargeysa fadhigiisu yahay oo leeda hay-adda hay-ad laga leeyahay holland hay-adaas oo la dhaho free bright runtii inaan amarkaasi hore usoo baxay aan ka dhega adeegnay taasina wax ka jira ma jirto sababtay tahay ma jirin warqad hore ama amar ku aadan oo hore wax xiriir noola soo sameeyey oo ku aadan inaan joojino warbaahinahas waxaan u arkaynaa in afka warbaahinta puntland la qabanayo maadaama aan hore xiriir noola soo sameyn haddana naloo keenay colombo waraaqdan ay ku saxiixan yihiin wasiirka iyo weliba taliyaha qeybta booliiska puntland kasakow sidaa sheegtay faaduma idaacadahan idaacaddiinu ay sii dayso ma waxaa jiray inaad baahiseen warar liddi ku ah maamul goboleedka puntland walaal kuma qorno waraaqda laakiinse waxaa un ka cad inaan warbaahinta barkulan hirad iyo sidoo kale warbaahinta ergo inaa warbaahinaha inkastoo anagu aan sii dayno hirad iyo programka hirad iyo warbaahinta barkulan kuma jiraan warar liddi ku ah inaan tabinay hase haatee waraaq hore usoo baxday oo ku aadan maxaa la dhahayay sida uu dee waraaqdaas ku cad haddana qeybteeda kale ee ku lifaaqan kow iyo labaatankii bishii labaad oo ay leeyihiin in lagu joojiyo warbaahinta barkulan iyo hirad iyo ergo marka ma jirto wax wara oo aan sii daynay anagu maamulka idaacadda anigu ayaan ahay mana ogi wax wara oo ka baxay kollay haddii jiri lahayn waxaan umalanaya inay ku caddaan lahayd qoraalkan haseatee qoraalkan dee hore xiriir nalo lama soo samayn oo wasaaraddana lama soo xiriirin cid kale xiriir noogama iman puntland dastuurka kuma u qorna inaadan sii dayn karin warbaahin kale xilli noloma carabaabin inaan hawada dib ugu soo noqon doono haddana hawada hasa idaacadda uga baxday tan iyo markii amarkan naloo keenay amarkan markii naloo keenayna dee waan ku khasbannahay in aanu hawada ka baxno sababtay tahay dee amarka qofna amarka ma weyna inkastoo warqadan maanta naloo keenay anigu aan ku tilmaamayo sharci darro sababtay tahay waxaa la sheegayaa in horay waraaqo nolo ama ay amaro aan diidnay inay ku qoran tahay taasina ma ay jirto oo waxba kama ay jiraan
faadume yuusuf saciid oo ah agaasimaha radioga one nation la yidhaahdo oo iyadoo joogta magaalada boosaaso goor dhoweyd qaadka telefoonka ee igu warramaysay dhegaystayaal waxaa naga xasuusinah inaan isku daynay inaannu la xidhiidno wasiirka warfaafinta ee puntland balse ilaa iyo hadda nooma suura gelin inaannu helno